Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa booqasho ku tagay magaalada Wellaweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose si halkaas looga hirgeliyo mashruuc horumarineed. Mas'uuliyiinta waxaa ka mid ah Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, Maamulka Degmada, Wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed, iyo mas'uuliyiin kale. Guddoomiyaha Maamulka Wellaweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ugu horreyn kulanka ka hadlay.
alla subxaana watacaala ka sokow dadaalkaas waxaan ku gaarnay odayaasha degmada oo ah hormuudkii degmada nabadda u ah degmada sida aad ka warqabteen muddooyinkii dambe waxaa ka socday dhismayaal lagu sameynaya isxilqaan oo ay ka mid tahay hoolka aan ku jirno oo aad safarkii hore guddoomiyow noo xadhig jartay iyo xafiisyadii waxaa sidoo kale ah, dhagax dhigtay isbitaalkii isaguna heer meel lagu hiigsan karo meesha shalay oo ku dhagax dhigaysa meelaa ahayn maanta joogo dhanka kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax ayaa isna dhankiisa ka hadlay muddo ayaan kala maqnayn shaqooyinna way noo yaaleen sidaad ka warqabtaanba gobolkeena waa gobol aad u weyn baaxad leh dadkiisana duruufo kala duwan ay haystaan meel walba mar in la tago xaaladda lasoo fiiriyo ciidamada amniga meeshaa jooga lala kulmo maamulka meeshaa ka dhisan lala kulmo odayaasha dhaqanka la arko haweenka la arko wixii markaas wanaaga socdana lagu ammaano wixii gaabis ku jirana laisku sheego waxay muhiim u tahay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha hay-adda geedka may waa shucuurtinya ku dareeme deganaashinya ku dareeme inti may leeraas magaaladan la nagala doonto magaaladii lakadaydi doono koonfur galbeed dhan haan orooro doonta inti nagala doonto yan rajeeyahay insha allah eedeedaan mahadsintin tan guddoomiyaha sheegay agaasime tubsan aan ahaa agaasimaha tubsan aan ahaa yeena insha allah si hoosaan kuwada hadala doonna barnaamijyada oo uninan koyni ba kumid at yana ka jarta xisaabtaninka jarta eedaan mahadsantiin soo dhoweyntaas guudaasen ku mahadnagaan wali kulamo gaargaar ee iyo weelada doona sidii caadada banin hayti marka unu meelin koyno insha allahu marka geeka da soo dhoweyn ley leyka kooban hayti sin mahadnagaana hiraabti idhatiyo ingasan antanin fadhiidan oo idoogan iyo hoologin hanin ku tabtaan